Mas-uuliyiinta degmada Rakaraaxo ee gobolka Karkaare ee Puntland ayaa sheegay in ugu yaraan afar qof ay dhinteen kadib markii halkaasi uu ka dilaacay xanuun soo ritay dadka deegaanka kaasi oo aan ilaa hadda nuuciisa la garan guddoomiyaha degmada Rakaraaxo ee gobolka Karkaar Cabdirashiid Cumar Saciid ayaa warbaahinta u sheegay in xanuunka uu wato qufac iyo qandho daran taasi oo sababtay in inta ay xaqiijiyeen afar qof oo laba ka mid ah ay yihiin dumar ay u dhinteen xaaladda deegaanka haddaan ka warbixino runtii deegaanka laba xaaladood ba hadeer xilligan la joogo uu ku sugan yahay xaalad waa xaalad waddanka waxaa ka jirta abaaro iyo biyo la-aan iyo cuntayari aada u baahsan sidoo kalena xaaladda kale waxa weeyaan deegaanka hadeer waqtiyadii ugu dambeeyey bilihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray xanuun xanuunkaasi waa qandho badi dadkao dhanna ku dhacday arrinta xaaladda binaantinimadu runtii deegaanka abaaro badan ayaa ka jiray sanadihii ugu dambeeyey laba saddex sano ugu dambeysay deegaanka wax roobaba kama da-in taas ayaa keentay in ay noqoto cuntayari iyo biyo la-aan uu deegaanka soo wajahdo dadka deegaanka ku noolna waxay ku tiirsanaayeen boqolkiiba sagaashan iyo sagaal xoolaha nool abaaraha isdabajooga ah saameynaya xoolihii ku keentay sidoo kale noloshii biniaadanka way saamaysay tan xanuunka ayuusuf haddaan kugu daro xanuunkuna xaalkiisu waa xanuun safmar ah oo dadka inta badan ku dhacay waa qandho dadka lafaha ayaa laga qabanayaa sidoo kale qofku wuxuu waayayaa urkii dhadhanka ayuu waayayaa dadka qaarna wuxuu ku keenayaa in sanka ama afka ay dhiig ka keenaan xanuunka noociisa dadku dakhaatiirta marka halkan joogta badankooda waxay ku sheegeen qandho iska caadi ah oo runtii dadka badanaa way ku wada dhacday haddana markii ay fiiriyeen waxay u arkayeen inay tahay wax iska normala laakiin dadku boqolkiiba waxaan oran karnaa inta badan waa waa xanuunku wuu ku wada dhacay safmar ayuu noqday wax lala fajaca ayuu noqday laakiin dhakhaatiirtu waxay noo sheegeen halkan joogta inuu iska qandhada ay tahay oo dadka wada saamaysay laakiin wax siyaada aysan jirin ha sida la caddeeyey ilaa saddex qof afar qof ayaa xanuunkan u geeriyooday oo qandhadaasi intay soo riday kadibna toodii ay noqotay sababta unbay lahaatay ajal bay dadku isaga dhimanayaan laakiin sababtaas xanuunkaas inay u dhinteen ayaa la xaqiijiyey saddex qof ilaa afar qof oo deegaamada degmada hoostaga ka tirsan